waxaad nagala socotaa waa s b s soomaali wallaahi xasanow magaalada waxa ka dhaca iyaantaan weligeed dadka qaarkood waxay leeyihiin lama arkin diiq zaa'ida weliba last week iyo wiiggaana ugu daran shaloo kale waxay ahayd lamaba is arkinba dadka waxaa qiiqa foog aada u zaa'id u ahaay waxaad u moodaa meelo badan oo magaalada ku dhow uu ka dhacay dabka ka dhacay waxay sheegeen ilaa iyo siddeetan meelood inay gubanayso oo magaalada agagaarkeeda ah marka xaaladdu aad bay u xumeed waa gartay marka qiiqaas magaalada ku jira hawadoo aada u xun saameyn intee la eg buu ku leeyahay caafimaadka dadka wallaahi caafimaad zaa'id ah dadka hadda aniga hadda meeshaan joogo isbitaalkaan joogo shalay waxaa lagu jiray safar lagu jiray kiga meeshaan emergencyga dad badan oo wadna xanuun qaba dad badan oo aasmada qaba dad waayeel ah ilmo yar waa ayaa meesha isbitaalka la keenay badanaa dadka waxa ku dhaca waxaa weeye neefta ku ceshoonta dadka wadna xanuunka qabo wadnaha oo mataqaanaa zaa'id u xanuuna dadka waayeelka ah oo ayaguna nafta neefta ay dhibto iyo caruurta ilmaha yararka ah oo ayagana ay dadka aada u saameeya ay kamid yihiin marka dadka laakiin aada waxyaalaha ay u dareemaan waxaa kamid ah neeftoo dhibta qufac badan waxay dareemaan indhaha iyo sanka iyo cunaha oo cuncuna iyo waxaa dadka qaarkiis ay sheegtaan inay ay mataqaanaa chest tidness xabadka oo oo mataqaanaa cariiri gala dadka badanaa wadna xanuunka qaba waxay dareemaan chest bain oo xabadka oo xanuuna wadnahoo zaa'id u garaacma neeftoo dhibta iyo daal badan marka dadkaasaa u badan dadka ay aada u saamayso qiiqa laakiin inkastoo ay yidhaahdaan dadka xataa caafimaadka qaba way saamaysaa oo ayaga naftooda waxay dareemaan marmar qaarkood neeftoo dhibta iyo qufa waa gartay marka maadaama hadda xilligii samarku hadduu bilowday dababkaanu ilaa waqti inay socdaan baa laga yaabaa hay-adaha caafimaadka iyo dowladda iyo dadka maxay kula talinayaan gaar ahaan dadka u nugul arrimahan oo kale wallahi dadka waxaa lagula taliyaa always inay digtoonaadaan inay raadiyaha dhegaystaan inay ka fogaadaan meelaha dabka uu ka kacayo haddii ay yihiin dad xanuunkan aan soo sheeg wadna xanuun iyo neef qaba ay yihiin inay mataqaanaa daawooyinkooda ay ay ay diyaarsadaan kana fogaadaan meelahaas midda kale dadka waxaa aada lagula taliyaa inay aysan banaanka teginin banaanka ina inay guryaha ku jiraan ama meelaha gudaha dhismaha guryahooda ama xaafiis ama iskuol ama suuq meeshay noqotaan iyo inay darishadaha iyo albaabada xiraan guryaha because waxa dadka badana dhiba waxaa weeye dambasta kasoo kacda dabkan oo neefta dadka gasha marka taas ayaa dadka aada log loogu waaniyaa inay ka fogaadaan ama iska ilaaliyaan
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee s b s soomaali